dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab ayaa xalay waxa uu ka dhacay meel duleedka ka ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wariyaheena siid cali muuse oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa goordhow arrimahaasi wax ka weydiiyey
maxamed aada oo mahadsanta ee abaaro tobanii labadii habeennimada xalayto ayaa waxa weerar soo qaaday ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab ay kusoo qaadeen duleedka magaalada baydhabo oo ay fariismo ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ayagoo weerarkaasi uu ahaa ku qoryaha laga gamo gacmaha loo yaqaano aakaha iyo wili kuwa baasuukaha ay isku soomeen israsaaseen taasi waxay dareer waxay socotay muddo ku dhow hal saac laakiin khasaaraha halkaa ka yimid ilaa hadda lama xaqiijinin maadaama ay tahay meel ka baxsan magaalada baydhabo
waayahay maamulka iyaga warah ma kasoo saareen dagaalkaasi iyo cidda uu dhexeeyay
maamulka ilaa hadda war kama soo saarin maadaama ay tahay israsaaseen ay dhex martay lamada laba ciidan midda dawladda kasoo horjeeda ee ururka al-shabaab iyo ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliyaba intaba dagaalkaasi muddada socday ilaa hadda khasaaraha lama oga laakiin waxaa la sugayaa in ay ka hadlaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya taasi oo ay tahay in mar badan ay weerar lagu mar badan weerar lagu soo qaaday fariismooyin ay leeyihiin ciidamada duleedka magaalada baydhabo ay joogaan
waya hadda xaalka magaalada baydhabo waa sidee sidees u saameeyey dagaalka
xaalka magaalada okay weeye maadaama dagaalkaasi xalayto uu socday haddana dadka qaar aanan maqlin rasaastii ee xoogneyd ee dhexmartay labadaasi ciidan magaalada jawigeeda wuu degan yahay waxaa furan xarumihii ganacsiga socodkii baabuurta waxaa keliya oo xiran wadada xiriirisa magaalada baydhabo iyo tan muqdisho